degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa martigelisay tartan kubadda cagta ah oo lagu dabaaldegayay toddobaadka xorriyadda gaar ahaan xuska maalinta kowda luulyo oo ku astaysana maalinta ay xorriyadda qaateen gobolada koonfureed ee soomaaliya tartanka oo si weyn loo soo agaasimaya waxaa ka qayb galay kooxo dhalinyaro ah oo ka kala yimid xaafadaha degmada balcad waxaana sidoo kaleetana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle wareyna mas-uuliyiintii halkaasi ka qaybgalay ayaa muujiyey sida ay uga go-an tahay dhiirigelinta dhallinyarada iyo sidoo kale kowruqaadista maalmaha xorriyadda maanta waxaa sharaf noo ah maan inaan soo gabagabayno tartankii xiisaha badnaa ee toddobaadka xorriyadda soomaaliya loogu talagalay koobkan waa munaasabad loogu talagalay maalmaha xorriyadda soomaaliya runtii koobkan waxaa ka qayb qaadatay afar kooxood afarta kooxood waxaa nasiib yeeshay inay fiinaal dheelaan maanta oo kamadanbayska ah kooxda elman iyo kooxda banaadir runtii waxay hal iyo ewer guusha ku raacday kooxda maxaa dhihi jiray elman runtii waxaa leeyahay kulan ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen maanta waa maalin ciideed waa maalin farxadeed garoonka ayuub jee degmad balcad waxaa lagu soo gagabeeyey tartan in badan socday oo lagu talagalay maalimaha xorriyadda waxaana cayaaray kooxaha banaadir elman waxaa guulaysta elman insha allah waxaa leeyahay banaadir elman labada waa guulaysteen dhammaan waa guulaystay anaa ku hadlaa ururka badcadkii shabeelle maanta ay taariikhda ku beegan tahay kow sanad guuriddii lixdan iyo shanaad oy maanta asaaskeeda tahay xafladdeeda maanta ku qabanay degmadaanu balcad waxaan xafladdaaniti maanta noogu soon ku soo dhowaynaynay annagoo maalmaha reer balcad oo balcad ku sugan agaasime amiin mukhtaar oo ah nin dhallinyaro aad u fircoon ugu dambeynna waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle isagoona soo gebangebeeyey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada balcada farxad iyo rayreen iyo maanta inaan halkan uga soo qayb galo cayaartan ama isboortigan halkan lagu soo bandhigay ee runtii ahay midda aad u sarreeyo oo loogu dabaaldegayay maalinta qiimaha badan ee kowda luuliya sidoo kalena lagu soo xirayay cayaarihii socda maalmahan waxaan halkan soo dhoweynaa agaasimaha isboortiga wasaaradda isboortiga hirshabeelle mudane ku soo dhowow maanta waa ku cusubtaasaan dareemaayo degmada balcad ku soo dhowow waxaa maanta noo dhammaaday cayaarihii labadaa maalmood socdeenoo maalmaha xorriyadda waxay noogu dhammaatay hal iyo eber koox unbaa badisay kooxda kalena waa badisay kolley soomaaliya ayaa ku jirta toddobaadka xorriyadda taasi oo lagu dabaaldegayo xiliyadii gumaystihii ay soomaaliya xornimada ka qaadatay